bani sooradeedii balweyne intii rasaas laga soo raro la yidhaahdo dadka soomaaliyeed ee gaalkacyo ku laaya in ay ehlusunna wajamaaca walaalaha iyo ehlusunna wajamaaca ay qabtaan iyadoo ay ku qoran tahay calaamadda amisom iyadoona musiibo kale noqoto halkaa waxaa ka caddaada waxaa musuq maasuq dhacayo oo dhan iyo dhibaatadaa ummadda soomaaliyeed oo dhani socoto ka dhex socotay waxaa mas-uulkaa xasan shiikhbaa mas-uulkaa madaxweynihii hore ee soomaaliya tayagna shala baa la qabsaday muxuu weerari waayey afgoy xamar iyo afgoy waasgeerona shabaab baa qabsay oo maxaa loo qaba waay war gaalkacyo maxaa ka qoray annagaa garaana waxaa ka waday buntland baa ka soo warto erga la xumayaana ma jirto barlamaan lagu darsanayaana ma jirto waxa damoo la isku darsanaya waa caddaanayaana waxaan daaq u dirayaa shacabka reer puntland oo dhan waxaan ugu baaqayaa iyagoo wada wada jiro in dalka la difaaco oo laisgarab taaga ciidamada qaabka sida iyo dawladda waana horo dafiya maal